haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska iyo caawana qodobadaan idinku haya waxaa ka mid ah magaalo nin dhintay maayar ama duq magaalo inuu u noqdo u dooratay ee dalka oo dhan doorasho ka dhacaysa ay ahayd ilaa ku dhowaad labaatan milyan oo qof ayaa ka qayb gelayay doorashada marka ninkan isaga ayaaba ku guulaystay magaaladii codadkii ugu badnaa ayuu helay sidaasna isaga ayaa lagu doortay isagoo aan nooleenba sida ay ku dhacday iyo weliba sababta uu ninkaasi ku mutaystay in isagoo dunida ka xijaabtay la doorto barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xisbigii hadda waa xisbigii xisbigii jacaylka
xanibin digaago haysto odhan xabiibiye xanibin digaago haysto odhan xabiibiye marka hore xanaaniyo horta xeerka sii baro
markanaad wax jeclaanayso ha iska jeclaaninuuno ha iska ahaantee qof waxbaan jecela lehe marka hore waxaan sii baro oo midhihii aad isticmaal lahayd qaraamka eryadii aad yuusgarayn lahayd wixii aad imtixaan weeyaan waxaana kaga bixi lahayd xisbigaasi jacaylka iyo weliba heese kalena qaybta hal abuurka iyo heesaaga ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal badi dalalka dunida ayaa ku dhaqma hanaanka dimuqraadiyadda iyo weliba in bulshadu ay iska soo dhex doorato ciddii hogaanka u qaban lahayd amaba maamuli lahayd waxaynaynu ku naqaanay in doorashada la qabto oo ay ku tartamaan ciddii doonaysay inay hogaanka lagu loolamaya hanato iyadoo qofkii doorashadaasi ku soo baxaana uu muddo xileedka markaasi loo doortay mayalka u hayo dadka deegaankaasi ku dhaqan haddaba caawo waxaan idii hayaa sheeko hanaankaasi aynu soo tilmaanay soo martay balse natiijadeedu ay ka duwan tahay iyadoo dadweyne ku nool magaalo ku taala dalka romaniya ay maayar ama duq magaalo u doorteen nin geeriyooda iyo islamarkaana ay weliba siiyeen codadkii ugu badnaa ee halkaasi laga bixiyey bal haddaba sida ay sheekadaasi ku dhacday iyo weliba sababta uu ninkaasi ku mutaystay in isagoo dhintay dib loo doorto waxay noo hayo oo aan soo dhoweyn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal oo alaaba sheekooyinkan barnaamijka cawayska washington la wadaaga sheekadan waxay ka dhacday magaalo ku taalo koonfurta dalka romania ee dhaca yurubta bari wagaag bal haddaba doorashada iyo weliba sidee u dhacday hanaankeedii waxeedan haynoo dambeeyaanay bal ugu horreynba ninkani siduu siduu ku dhintay marka hore ama u geeriyooday se goor mu geeriyooday ninkan waxaa ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo ay soo dhowdahay xilligii doorashada aad buu ula tacaalay calaamadihii ayaa marka hore kusoo baxay kadibna cudurkii ayaa si xun u ritay ugu dambeyntiina waxaa sabab u noqday geeridiisa xanuunka covid sagaal iyo toban ee hadda dunida masiibada ku noqday arrinka haddaba cajiibka ah ee dee la yaab kale waxa weeyaan garanayba de ninka waa kaasi xanuunkaasi u geeriyooda waa dhintay siday ku suurta gashay inuu liiska musharaxiinta kusii jiro nin isagoo dhintay oo doorashadii sidaa magaciisu kaga mid noqdo dadkii la dooranayay ninkan xilligii uu geeriyoonayay ama uu xanuunsanaa doorashada wax yar ayaa ka dhinayd sidaas daraaddeed warqadihii lagu codeynaya ee magacyada ay ku qornaayeen musharaxiinta ayaa isaga laga tirtiri waayey in dib loo sameeyo maadaama waraaqihii xilli hore la diyaariyey way adkaatay marka in laga saaro ama laga tirtiro sidaas ayaana keentay in isaga loo codeeyo
wagaag codadkii la bixiyey markaas ee doorashada dee dabcan keligiima tartamaya dee dad kalaa la tartamayey cod intee leg buu ka helay de dabcan nin dhintay dad nool baa tartamayay sida muuqataa intee leg buu codadka helay
intaan la gaarin horta dadweynaha aanan weysiinin ee dalka oo dhan doorasho ka dhacaysa ay ahayd ilaa ku dhowaad labaatan milyan oo qof ayaa ka qaybgelayay doorashada marka ninkan isaga ayaaba ku guulaystay magaaladii codadkii ugu badnaa ayuu helay sidaasna isaga ayaa lagu doortay isagoo aan nooleenba marka dadku ma ogaayeen ninkana inuu yahay nin dhintay oo dee dabcan aan noolayn magaciisu meesha ku jiro dadka badankood way ogaayeen ninkan nin la jecel yahay ayuu ahaa marka horena laba goor oo hore ayuu doorashada ugu soo guulaystay marka iyagoo og waxaa la dhihi karaa ogaan ayay uga codeeyeen isagoo dhinta ayayna ay maayer u doorteen waa hagaag bal waa cajiibay de garanay marka qofku uu doorasho galo uu tartankii ku guulaysto dee qof noolun baynu naqaano doorashadii inta ku guulaysto loo dabaaldego lala dabaaldego dee markay codadkoogii ku gureen ee uu isagii kusoo baxay oo isagoo qof jiraan aanu ahayn de qofkaa dhinta yahay dee maxay yeeleen dadkii run ahaantii markii la shaaciyey natiijada doorashada lana caddeeyey in ninkan aan nooleen uu ku guulaystay ayaa marka dadkii waxay qabteen ama ay tageen qabriga ninka ayay tageen shumacyo ayay ku daareen halkaas ayay ugu dabaaldegeen iyagoo yiri waanu ognahay meel unbaad naga daawanaysaa waadna nala socotaa marka guushaadaan kugula dabaaldegaynaa ay yidhaahdeen dadkii ugu dambayn haddaan ku weydiiye dabcan xisbi buu ka tirsanaa dee keligii ma ahaynoo xisbibaa dee jagadaasi uu ka dhex tirtamayey iyaga xisbigii maxay yidhaahdeen jagadiyaa u buuxinaya run ahaantii waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah xisbiga way hadleen guddoomiye ku-xigeenkiisii ayaana hadlay oo yiri aniga xitaa anoo og inuu dhintay ayaan u codeeyey ayuu yiri marka ku-xigeenkiisii xitaa ninka qabriga ku jira ayuu ayuu u codeeyey marka doorashadiina hadde magaaladaasi nin hadda mootan oo lasoo xabaalay ayaa kolley maayer ugu qoran si kale kuma gelisida aakhiru uga soo talin doonaa
cabdixakiinow haddii lagu jecel yahay xitaa qabuuraha lagaaga daba imanayaa waana lagu dooranayaa halka waddamada qaar dibadbaxyo ay ka dhacayaan waa dareemi kartaa waddamo badanna waxaa ka dhaca kacdoon madaxda lagu leeyahay xukunka ka degaan laakiin ninkan taas wuxuu kaga duwan yahay isagoo dhintay oo lasoo xabaalay oo qabriga ku jira ayay weli dadkii usii codaynayaan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka cawayska washington haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysiga ay fanaanada nimco maxamed cabdi nimco degan magaalada hargeysa ku siisay wariyaayaga sagal mustafa xasan nuur iyadoo qaybtanna ay fanaanadu kaga warrami doonto heesta xisbigii jacaylka iyo weliba qaybo kale oo ka mid a heesa ay qaado aan idii kala baxo nimco iyo weliba sagal waa hagaag nimca markaad is eegto inta badanse waktigaaga maxaad ku lumisa ayaad se la qaadataa waktigayga inta badan sagale caruurtayda aniga aada u yarar waan la socotaa iyagan la qaataa iyo waalidka inta ugu badan asxaabta waxay ga soo gashaa boqolkiiba toban maasha allah waa hagaag heesahaaga maxaad markan inoo soo qaban lahay
waxaan inoo soo qaban lahaa hees aan anigu jecelahay runtii oo uu leeyahay mubaar qooro baxay abwanwaar qooro baxay oon salaamayaana laxanku waxa weeyaan aadan karoone muusigu waa bulshaawi waxawey maxamed cabdilaahi diiriye bulshaawi heestaas na soo qabanaya kalgacaltis qaaday baa laydhaha sagale heesta
maxaan kugu tamaa tooba habis weye inayaw tilmaansaday erakiisa tolmoon iyo teedka iyo teedka raganimo iyo teedka iyo teedka raganimo inayaw tilmaansaday erakiisa tolmoon iyo teedka iyo teedka raganimo iyo teedka iyo teedka raganimo maxaad toosta caashaqa nafta kugu tudhata markantaa kariixaba anigoon tusmay weli maxaa talada taydi kada ugu nagata maxaad toosta caashaqa naftu kugu tudhataa markantaa kariixaba anigoon tusmay weli maxaa talada taydi tada ugu nagaata kalgacaytis qaadiyow xubbiba tarmaayey antabaabushaynee iga tiiri caashaqa tabantaabis weeye iga tiiri caashaqo tabantaabis weeye kalgacayntis qaadiyo xubbiba tarmaayey antabaabushaynee iga tiiri caashaqo tabantaabis weeye iga tiiri caashaqo tabantaabis weeye tabantaabis weeye
waa hagaag nimcoy haddaynu intaasi kaga nimaadno kalgacayltis qaaday oo kamid a heesaha een, qaaliga ah adiguna gaarka u jeceshahay kuma soo koobi karna heesahaagu way fara badan yihiin kuwa sidaad sheegtay fanaaniinta aada gaarka u jeceshahay heesahoodo aada dib usoo cusboonaysiisay heese adiga gaar kuu ah oo dib usoo cusboonaysiisay intii fankaad ku jirtay ma jiraan heeso adiga si toosa kuugu saabsan oo maxaan idhahdaye aada gaar u qaaday een, jacaylkase maxaad ka aaminsan tahay
hees aan ku idhaahdo maanta fartaan kuugu fiiqaya oo waayahaygoo gaara intaan abwaan la hadla yidhi ilaan anigumaan samayne hees noocaasa iyo haadi horta wadani baa jirta oon anigu doorto laakiin wax naftayda ah wax noloshayda ah weli maanin anigu gaar u qaadin kuwa hore u jiray ayaan dee markii xaalad jirto kuwaasumaan isticmaala laakiin wax ii gaaran maanta farta kuugu fiiqaya habeyareeti ma jirto waa hagaag haddii lagu odhan lahaa een, dib ha laguu celiyo oo fanka ha laguu bedelo maxaa kalood jeceshahay oo hobbigaaga ah oo aada ku bedelan lahayd nimcoy Een, horta dadka een, ka qaba een, een, xajiinta mehifanka oo odhan kara shaqadan shaqo fiican maaha oo in lai bedelay fiicnay ma idhahdeen horta fanku waa waxaan ku jecelahay Een, saa ahaatee haddana wixii aan waqtigii aan yaraa ku tamaniyi jiray isagale kama foga fanka journalist buu ahaa maasha allah
tu kale ay soo raaciso loo yar weeyaan iyaduna wahagaag nimcay waxaa jirta heesaan anuu aada u jecelay anigii bulshaduba oo la yidhaahdo xisbigii jacaylka heestaasi een, runtii markii ugu horeysay sanad cusub bay ahayd waan xasuustaa waxay ka baxday caweyska een, v o a qeybtiisa muuqaalka aanu kusoo qaadanay oo aada ku furtayba een, intii aada heestaa samaysay kadib waxaaban maqlayba rag baaba hargeysa xafiisya ka furtay xisbiga jacaylka bal hadda arrintaasi nooga hor
sagale horta een, waxaan ka arkay miiriyaha waktigaa waxaan ku sugnaayuu kee sidaan isula bal xafiiskanaad ka war doontid cidan xafiiskii nashqadii kaa haday ee furatay ee xogxaynaya wax walba samaysatay balaad u tagtid horta weli maan haleelin oo waxay noqotay waktigii koroonaha uu dhacay bay ahayd laakiin miidiyaha waan kala socday nin xafiis furtay oo leh waxaan la talinaya yacni qofka dee jacaylku hayo heestuna abwaaniin yuusuf cali allaale wuxuu ka hadlayaa ay midhuhuba yihiin een, markanaad wax jeclaanayso ha iska jeclaaninuuno ha iska ahaantee qof waxbaan jecela lehe marka hore waxaan sii baro oo midhihii aad isticmaal lahayd qaraamka eryadii aad yuus- yuusgarayn lahayd wixii aad imtixaan weyaan waxaana kaga bixi lahayd soo qalab ururso oo sii diyaarsan haa ninkana qalabkiibuu dadkiiba u urursadayoo wuxuu leeya anaba waxiiba idin hayo idinka in- idinla talinaya haye waxaad moodaabe inuu heesta kala dhex baxaye Haye.
waynu ka wardoonina laakiin ninka waa hagaag bal heestaasi xisbiga jacaylka inuu wada dhageysano dhageysa haboon
xidigaha isjeceleeyayo weli xalafti hayso xidigaha jacaylkeeyayo weli xalafti hayso lama helo xalkiisey lama helo xalkiisey hadduu xadhiiga goosteeye lama helo xalkiisey lama helo xalkiisey hadduu xadhiiga goosteeye xisbigii jacaylka loo furay xafiiseeye xisbigii jacaylka loo furay xafiiseeye ha xanibin digaago ha iska odhan xabiibiye ha xanibin digaago ha iska odhan xabiibiye marka hore xanaaniyo horta xeerka sii baro cadantada jacaylkiyow qiirada xanuunka leh xadantada jacaylkiyow qiirada xanuunka leh suugaan xariiro fanka lagu xasuustiyo sii xulo sii xulo sii xulo qaraamiga sii xulo sii xulo sii xulo qaraamiga xadantada jacaylkiyo qiirada xanuunka leh xadantada jacaylkiyo qiirada xanuunka leh suugaan xariiro fanka lagu xasuustiyo sii xulo sii xulo sii xulo qaraamiga sii xulo sii xulo sii xulo qaraamiga
heestaasi ayaana dhegaystayaal u dambaysay barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan qayb kaloo waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadka soo socda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
wadkeeni xog hayntaba heerkiisu idil wadkeeni xog hayntaba heerkiisu idil xubinaad ka noqotide xubinaad ka noqotiday habaynaynin xiisaaga xubina ka noqotiday xubina ka noqotiday habaynaynin xiisaaga dhaqankana ha xasuusnaw xagastoo wood ka egtaba dhaqankana xasuusnaw xagastoo wood ka egtaba xilka inaa u simantihiin iku qaba nin xeerku yeer xilka inaa u simantihiin yuku qaba nin xeerku yeer xilka inaa u simantiyo ku qabo aanin xeerku yeer xadantada jacaylkiiow qiirada xanuunka leh xadantada jacaylkiiow qiirada xanuunka leh suugaan xariiro fanka lagu xasuustiyo sii xulo sii xulo sii xulo qaramiga sii xulo sii xulo sii xulo qaramiga xadantada jacaylkiyo qiirada xanuunka leh xadantada jacaylkiyo qiirada xanuunka leh suugaan xariiro fanka lagu xasuustiyo sii xulo sii xulo sii xulo qaramiga sii xulo sii xulo sii xulo qaramiga
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo barnaamijkaasi caweyska washington nala socodsiinayey